magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay munaasabadan oo abaalmarino isugu jira gaadiid iyo lacag lagu guddoonsiinayey ardayda kaalmaha hore ka galay tartanka bisha barakeysan ee ramadaan oo ay ka qayb galeen laba boqol oo arday oo ku nool jubbaland munaasabadan waxaa ka qayb galay madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam culimo udiin waalidiin wasiiro iyo xildhibaano ka mid ah maamulkaasi gudoomiyaha mu'asasada al umma sheekh cabdirashiid weli ibraahim oo kaalin ku lahaa qabashada tartankan ayaa ka waramaya marxaladihii uu soo maray tartanka waxaan soo gabagabeynay oo ilaahi subxaana wa tacaala uu nagu soo guuleeyey xaflad tartankii qur-aanka ahaa oo aan u fadhino maanta khatinkiisa sida aad hor aada u maqasheen arday laba boqol oo arday ah yaa tartanka gashay labadii boqol lixdan arday baa ka soo baxday lixdankiina sagaal arday baa ka soo baxay insha allahu tacaala waxaan leenahay markaa ardada lixdanka arday ah saddex marxaladood bay ku tartamahayeen tobanka jus iyo shan iyo toban jus iyo qur-aanka oo dhammaystiran gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland cabdinuur ibraahim xuseen ayaa si wadajira u bogaadiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay qabashada tartankan waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo mucallimiintii ardaydaas wax soo bartay iyo guddigii garsoorka iyo waalidiintii ardaydaas soo barbaarisay waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin wax khayr baad ka shaqayseen waxaan kaloo rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo madaxweynaha dowladda jubbaland mudane sheekh axmed maxamed islaam oo halka culimmadu ka sheegtay inuu yahay maamul goboleedyadoo kale maamulka abaalmarinta ugu ballaaran taasna waxaa keentay dee shiikh baana xukumo aad baan ugu faraxsannahay waayo wax la dhiirogeliyo waxaa ugu wanaagsan wixii ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaanayo qur-aanka kariimka ahna marba heer buu soo joogay maanta heerkuu joogay iyo tartanka iyo sida loogu diyaarsan yahayna runtii waxaan isleeyahay waa howl aad iyo aad u muhiim ah